horta maanta waa maalin taariikhiya weeyaan waa maalin weyn weeyaan waayo waxa weeyin maalin la oqoonsaday oo la ansixiyey haweenku waxqabadkooga waaxyaha maxaa la yidhahdaaye dalka ay kaga jiraan hooyada guriga fadhida noqotaya ta maxaa ganacsatada noqotaya taa ku jirta dowladda noqotaya maye kuwa siyaasadda ku jira noqdaaba waxa weeyin maanta waa guul guul weyn baa noo soo hoyatay baan leenahay guushaasina kama dhigno meel baan aan soo boojinay kama dhigne waxay ka dhigan tahay xuquuqdii iyo ama xaqii ay lahaayeen haweenku ayaa inkastooy weli buuxinin ay tallaabo aada oo door ah la qaaday bay ka dhigan tahay shan iyo labaatankan loo qoondeeyey boqolkiiba shan iyo labaatankan loo qoondeeyeyna waxa weeyin waxay ka turjumaysaa siyaasadda hufan ee madaxweyne ismaaciil cumar geelle qoondadan in ka badan ayay filayeen dadweynuhu inaad u codaysan haddaad xildhibaanadii tihiin boqolkiiba shan iyo labaatan ma lays odhan karaa maanta way u qalantaa haweenka reer jabuuti waxa weeyin walaal waxa weeyan rabadaanow tallaaba tallaabay adduunyadu ku socotaa waxaan ka nimid halkaan ka nimidnay iyo halka aan doonayna inaan tagay aan ku soconnaba wax miisaan iyo xilkasnimo ah ayay u baahan tahay waayo waxa weeyin tala ishown lagama tuuro lama yidhaahdo maya adduunyada kaliba waxaabay sameeyeen waxaabaan samaynaynaa dalkeennu waxa weeyaan dal weligiiba talada uu raggu hayn jiray waxa weeyin maanta guul weeyaan intani inta kalena waa la gaari doonaa inaanan ma og tahay cidhiidhi la geliyo maaha maxaa la yidhaahdaa fursadahan waxa loo baahan yahay inay dadkuna isla wala fahmaan ay aabbayaashuna la fahmaan ay hooyayaashu fahmaan ay dhallinyaradu fahamto bulshada reer jabuutina maanta aad bay ugu riyaaqayaan waxaa la filaya boqolkiiba konton iyo konton maya waxa weeye boqolkiiba konton iyo konton way iska iman doontaa wakhtiga munaasibka ah laakiin horta waxa weeyaan toban baan ka nimidnayahayd toban baan ka nimidnayahayd toban maxaa la yidhaahdaa wixii ka dambeeyana dee maanta shan iyo labaatan baan u tallaabsano shan iyo toban baaba maxay boodne bay ka dhigan tahay way imani doontaa waanan gaari doonaa boqolkiiba konton qolyaha mucaaridka reer jabuuti ee xagga siyaasadu gaar ahaan welibana xildhibaanadan mucaaridka ka soo jeeday baarlamanka inagala tirsanee waxay tilmaameen talooyinkan iyagu ay dabada ka soo riixeen horena kii siday ka dhawaajiyeen waagii maxamed jaamac eelaabanaw noolaa ee xisbiga p r d xildhibaana iyagu haweene ay ku dareen liiska tallaabada caynkana mar horea la filayey laakiin waxaa la moodaa inay mucaaridku inaga horreeyeen waxaan la raagnay ma jirto shalay berigaa aad sheegaysid markii ay arrintaa ku tallaabsadeen qof ka hor yimid horta ma jirin waa kow waxana weeyaan qofku biniaadanku hadduu uu maxaa la yidhahda fikrad la yimiday macaarid iyo maxaafidba waddankani waan wala leenahay waxaana weeyaan waajib baana naga wala saaran waa hambalya hadday nagaga horreeyeen laakiin waxaan kuu sheegayaa annagu lama rataarin amase lamaan daahin ee waxaan annagu waxa weeyaan siyaasad xilkasnimo oo marka ay munaasib ay noqotay ee haweenku maanta way u bisil yihiin ragguna way u bisil yihiinoo way qaadi karaan lays yidhi ayaa halkaas lasoo dhigay maxaa la yidhahdaaye in la ogolaado qoondayntan